Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan ku saabsan daryeelka bulshada iyo joojinta caadada-dhaqameedyada waxyeelada leh. Kulanka ayaana waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, haweenka iyo mursharafka leh. Gabagabada barnaamijka daryeel bulsho oo socday muddo sanad ah ayaa fulintiisa waxaa iska kaashaday hay-adaha SOS iyo UNICEF, waxaana ka hadlay qaar ka mid ah howlwadeenada barnaamijkan muddada sanadkaa soo socda, iyagoo ka warbixiyey wacyigelinadii kala duwanaa ee ay u sameeyeen bulshada.
maanta halkan waxaa u joognaa seminaar ku saabsan inaan kusoo xirno maaragtay eh, qorshayaashii muddooyinka noo soo socday aan oo aan wadnay wacyigelinta oo daryeel bulsho aan qabanaynay maanta waxaan ka hadli doonaa ahmiyadda ay leedahay in la helo nabad sinaan cadaalad iyo bulsho caafimaad qabta ayada oo looga hadlayo burgaraamkan muddadii uu soo socday ama uu soo bilowday waxaa jira dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada in laga qaybgeliyey si ay uga qayb qaataan wacyigelinta daryeel bulsho si loo dari- maaragtay si loo bedelo waxyaalaha dhaqanada ah ee bulshada ku hayo sida tacdiyada loo geysto gabdhaha caruurta haweenka sida kufsiga faquuqa iyo jirdilka si loogu bedelo waxyaalo aada u wanaagsan oo bulshada caawin kara sida eh, oo bulshada caawin kara maaragtay si loogu bedelo waxyaalo aada u wanaagsan si ay u helaan waxyaalo waxbarasho maaragtay iyo sidoo kale waxay- si ay u helaan caafimaad maadaama aad ku fadhisaan meeshaan isugu jirtaan rag iyo dumar waxaan halkan maanta aan u fadhinaa annagoo muddo sanada soo wadnay eh, waxa la yidhaahdo wacyigelinta bulshada kana wacyigelinaynay waxyaabaha dhaqanka foosha xulle waxyaabaha dhaqanka foosha xulle waxyaabaha noo sahlay in aan maaragta maanta aan ka wacyigelinno waxaa ka mid ah hay-adda soos jilbareen ee maaragta loo yaqaano hay-ad caalamiya inay tahay hay-addaasoo maaragtaa wax badan u qabato haweenkii dhallaanka siiba hooyada soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin muddo sanadan wacyigelinta iyo baraarujinta aan soo wadnay waxaan maanta aan u fadhinaa waxawaaya gebagabadeedii iyo caleemasaarkeedii iyo seminaarkii in aan kusoo gebagabayno awal marra waad mahadsantihiin bulshada kasoo qayb gashay meeshaan mahad dabadeed waxaan iska baraarujinay waxyaabaha dhaqanka foosha xunla in aan iska ilaalino in bulshadu ay isfaquuqdo faquuqaasoo ah in kan reer hebel waa kan reer hebel waa aan leeslihin waxaa kaleentoon la iska soo wacyigelinaynay muddada sanadka ah in hadduu ilaahay ka raali noqdo aan isgaarsiino annaga dhexdeenna maadaama ay hay-addii noo bilowday wada shaqayntii inaan annagana aan dhammaystirno dhexdeenna issii wacyigelino aanan waa idin salaam horta sharafta kasoo qayb gasho meeshaan Een, maanta waxaa u taaganahay wacyigelin oo aan sanad soo wadnay oo iskaa wax u qabse ah ilaa haddana waxaan rabnaa inaan bulshadayna ku badbaadino oo iskaa wax u qabsado ku shaqaysano buugayna waxaa waaye daryeel bulsho wuxuu ka kooban yahay sida wuxuu ka hadlaa gudniinka fircooniga ah in la joojiyo Een, waxyaabo badan uu ka hadlaa faquuq oo kale ha ahaayeetii umulisa dhaqameedka birta hore la isku gudi jiro inay dhibaato leedahay waxyaabahaasuu ka hadlaa